أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن سليمان حسب الله الشافعي رحمه الله تعالى واعلم أنه يجب على كل شخص من المكلفين ولو كان رقيقا أن يعرف أركان الإسلام والإيمان واعلم أقاو أنه شأن يجب على كل شخص شخص كستوحى كواجبه شخص قاسو من المكلفين ذاتك اللكلفي قنقارك أه كمده mukallaf waxaa la yidhaahaa albaaliq alcaaqil waa qof kasta oo qaangaar ah caqlina leh qofkaasa waxaa la yidhaahaa mukallaf shaksi kasta ee marka mukallafiinta ka mid ah oo dadka qaangaarka ah ee caqliga leh ka mid ah waxaa waajib ku ah walow kaana shaksigaasi raqiiqan addoonba ha noqdo oo shaksi la addoonsanayaba haba noqdo hadduu doono waxaa waajibku ah an yacrifa shaksi kasta inuu barto arkaana alislaami waaliimaani arkaanta iimaanka iyo islaamka inuu barto ayaa shaksi kastaoo qaangaara ee caaqila waajibku ah weli sheekha raximahu llahu tacaala waa tii hore aan u soo qaadannay kitaabkan riyaadulbadiica inuu ka kooban yahay qeyb usuuluddiin iyo qeyb furuucuddiin iyo qeyb kale oo ah tasawuf waraqaa'iq saddexdaa qaybood inuu kitaabku ka kooban yahay ayaan casharadiinnii hore ku soo qaadannay marka sheekha raximahu llahu tacaala wuxuu soo hormariyey marka horeba qeybtii ahayd usuuluddiin ama caqaa'idka ama towxiidka ayuu sheekhu soo hormariyey leanna waxaa weeye sheekha caqaa'idka iyo usuuluddiin sababtuu u soo hormariyey waxaa weeye cibaadaadka kale ee noo soo socda ee salaaddii ah soomkii xajkii sakadii kulluhaa laa tasixu biduuni tawxiidi waalcaqiida cibaadaadka noo soo socda oo salaaddii iyo soomkii iyo sakadii iyo xajkii dhammaantood ma ansaxayaan qofku hadduusan towxiidka marka hore uusan si wanaagsan isaga sixin ama caqiidada si wanaagsan uusan isaga sixin oo caqiidadii laga soo guuriyey nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ictiqaad ahlisunna waaljamaaca ictiqaadkaa hadduusan qofku caqiidayn cibaadaadkiisii ayaan toosaynin sidaasuu marka sheekhu wuxuu ugu hormariyey qeybtan la yidhaaho usuuluddiin ama towxiidka iyo caqiidada midda kale sababta labaad ee sheekhu ugu hormariyey usuuluddiinka ama caqaa'idka waxaa ka mid ah qofku hadduu caqiidada uu barto ama towxiidka iyo usuuluddiinka uu si wanaagsan uu u barto taxsulu lahu maxabbatullah waxaa u xasilaya inuu ilaahay jeclaado subxaanahu wa tacaala maxaa yeele qofku markuu ilaahay barto markaasuu ilaahay jeclaana walidaalika culimmada waxay yidhaahaan almacrifatu qabla almaxabba ilaahay inaad jeclaato horta waxaad ka horraysa inaad ilaahay barato tilmaamihiisa waxyaalaha ilaahay u waajibay waxyaalaha ilaahay mustaxiilka ka ah subxaanahu wa tacaala inaad barato macrifadaas waxay ka horraysaa maxabbatullah almacrifa qabla almaxabba barashada ayaa waxay ka horraysaa jeclaanta qofkan marka aad jeclaanaysid waa qof lagaaga sheekeeyey tusaale ahaan bini aadamkan caadiga ah ama makhluuqan markaad jeclaanaysid waa qof tilmaamihiisu ku soo gaareen qof tilmaamihiisu ay ku soo gaareen oo tilmaamihiisu ay ku cajabgeliyeen oo tilmaamihiisu ay saamayn kugu yeesheen oo ammaantiisu ay ku saamaysay markaas kabacdi a qofka waxaa kuu xasilaya inaad jeclaato inaad jeclaato ayaa markaas kabacdi kuu xasilaya marka oqoontu waxay ka horraysaa jeclaanta ayay ka horraysaa lidaalika sidaas awgeed caqiidadu qofka waxay ku abuurtaa maxabbatullah ilaahay inuu jeclaado subxaanahu wa tacaala maxabbada ilaahayna qofku hadduu ilaahay jeclaadana maxaa ka laasimaya an yacbudahu xaqa cibaadatih cibaadada ilaahay xaqa uu u leeyahay inta awooddiisa ah inuu ku caabudo cibaadada ilaahay uu inta awooddiisa ah ilaahay xaqa cibaadatii inuu caabudo ayaa imanaya lianna waxaa weeye qof walba cibaadadiisa waxay la eg tahay inta uu jacaylka ilaahay uu la eg yahay inta ilaahay aada jeceshahay ayaa cibaadadaaduna ay la ekaaneen haddii qalbiguu yahay qalbi faariq ah qalbi iska maran oo maxabo sidaasu aysan ku jirinin oo qofku ilaahay uusan si wanaagsan uusan u jeclayn oo tawqiirka iyo cadamada iyo heybada ilaahay qofku qalbigiisa uusan ku weynayn qofku maxaarimtii iskama ilaalin karo waxyaalaha ilaahay uu xarimay iskama ilaalin karo haddii dacfuliimaan uu jiro dacfuliimaan hadduu jiro ama ay jirto dacfu maxabat illaah maxabada ilaahay hadday qofka daciif ku tahay xaaraamtii iska gelgeli maxaa yeele ilahay agtiisa kama weynaba in la khilaafo ilaahay in la khilaafo agtiisa wax weyn kama aha maadaama ilaahay agtiisa uusan ka weynayn maadaama haybada ilaahay iyo cadamada ilaahay aysan agtiisa ku weynayn ilaahay in la khilaafana waxba uma arko waxaa imanaya qofku marka inuu maxaarimtii iska fududaysto macaasidii inuu iska fududaysto arrimahaasoo dhan marka waxaa gun iyo saldhig u ah caqiidada sidaasuu marka sheekhu kitaabkiisiiba wuxuu marka horeba ugu soo hormariyey qabla asalaad wa qabla asiyaam wa qabla alxaj wa qabla azakaad wuxuu ka soo hormariyey caqiidadiiuu marka hore bilaabay litaxsula nalaa maxabat ullah si ay noogu xasisho maxabada ilaahay walmacrifatu qabla almaxaba haddii maxabada ilaahay inoo xasishona waxaa markaas noo xasilaya xalaawat اliimaan waطaaca iimaankii inaan dhadhansanno cibaadadii inaan ku raaxaysanno cibaadadii inaan ku macaansanno nataa'ijkaas fiican ayaa caqiidadu noo dhale markaad ogaatid ilaahay inay u waajibtay qudro awood ilaahay inuu leeyahay subxaanahu wa tacaala waxaa kula yaraanaysa yacnii adiga tabartaada iyo awooddaada daciif kula noqonaysa markaad qiimaysato ood ogaato awoodda ilaahay intay la eg tahay subxaanahu wa tacaala markaad ogaato ilaahay inuu basiir yahay oo ku arkayo waxaa ilaahay haddana samiic inuu yahay oo uu ku maqlayo sifaadka ilaahay aada baratid waxaa markaas kugu yaraanaya ilahay inaad caasiso maxaa yeelay istishcaar iyo dareen waxaa ku gelaya xaalad walba iyo mugdi iyo meel walbaad joogtaba ilahay waa ku arkaya oo ilahay waxyaalaha u waajibay waxaa ka mid a alsamcu waalbasaru waalqudra sida noo iman doona saasuu marka asbaabtaasu sheekhu wuxuu uga hormariyey bal usuul اdiin marka hore in la barto waclam ogaaw annahu sha'ni yajibu calaa kulli shaksin shaksi kasta waxaa ku waajibay shaksigaasoo min almukallafiina mukallafiinta ka mid ah walow kaana raqiiqan shaksigaasi haba noqdo qof addoona an yacrifa inuu barto arkaana alislaami waaliimaani arkaanta islaamka iyo arkaanta iimaanka fa arkaanu lislaami islaamka tiirarka uu ku dhisan yahay khamsatun shan w arkaanulislaam wuxuu ku dhisan yahay shan waa sidii uu sheegay xadiiskii cabdullahi bni cumar xadiiskii cabdullaahi bni cumar uu nabigeena ka wariyey sala allahu wasalam wabaaraka calayhi oo bukhaariyo muslim labadooduba ay warinayeen ayaa arkaantan islaamka sidan u sheegay an tashhada waa in aada qirtid an laa ilaaha ilaah kale inuusan jirin ila allaahu ilaahi ma ahani subxaanahu wa tacaala wa anna muxammedan nabiyullaahi muxamedna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi rasuulu llaahi uu yahay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waa inaad qirtid meesha wa anna muxammedan wey saasaan ku saxaynaa oo sharax uu dhigayo wa anna muxammedan nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam rasuulullaahi rasuulka ilaahay inuu yahay waa inaad qirtid alruknu alawal waxa weeye waa towxiidka wey rugniga ugu horeeya qofku waa inuu qirsan yahay waxdaaniyada ilaahay ilaahay inuu keligii yahay daatan wa sifatan wa ficlan ilaahay inuu keligii yahay oo daatadiisu ay keligee tahay oo daato labaad oo ilaah lagu tilmaami karo oo ilaahayga xaqa lagu caabudayo mooye inaysan jirinin xagga sifada iyo tilmaamahana ilaahay inuu la kali noqday oo tilmaamaha ilaahay tilmaan la mida qof qaadan karaah inuusan jirin tilmaamaha ilaahay uu iska leeyahay oo noo iman doono kitaabka dhexdiisa noogu iman doona tilmaamaha tilmaan la mida makhluuq yeelan karaahi inuusan jirinin waa inuu qofku rumeeyo oo uu aamino wa ficlan xagga ficilkana ilaahay inuu waaxid ka yahayo afcaasha ilaahay uu sameeyo cid samayn kartaahi inaysan jirin ilaahay ifkanuu abuuray qof wax abuuri kartaahi ma jirto ilaahay waxbuu dilaa waxbuu nooleeyaa cid samayn kartaahi ma jirto ilaahay xashriya bacdiguu sameeyaa dadku markay dhinteen uu xabaalaha ka soo nooleeya maalinta qiyaamaha afcaasha ilaahay cid samayn karta inaysan jirin marka ulajeeddada laga leeyahay an tashhada an laa ilaaha ila allah waa daatan ilaahay inuu keligiisa yahay xagga daatada wa sifatan xagga tilmaanta tilmaan ilaahay la mida cid qaadan karta aysan jirin wa ficlan xagga ficilkana ilaahay inuu waaxid ka yahayo afcaasha ilaahay uu sameeyo cid samayn kartaa inaysan jirin kuwa marka qofku taas waa inuu qiro an tashhada an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulullah nebiyullaahi moxamedna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi rasuulkii ilaahay inuu yahay qofku waa inuu qiro qofku intaas hadduusan qarsanayn sababta loogu soo hormariyey xadiis uu ahaa laakiin sheekhu xadiisuu ka soo qaatay arkaanu lislaam xadiiska cabdullahi bni cumar ayuu ka soo qaatay arkaanu lislaam lidaalika marka sababta loogu soo hormariyey towxiidka an tashhada an laa ilaaha ila allah wa anna muxamedan rasuulullah waxaa laga soo hormariyey wa tuqiima salaa salaaddii intaan la sheegin towxiidkiyaa laga soo hormariyey waxdaaniyada ilaahay iyo qiritaanka risaalada nebiga sala allahu calayh wasalam nebigu inuu rasuul yahay inaad qirtid ayaa salaadii iyo watu'tiya zakaad watasuuma ramadaan wataxuja albeyt intaasoo dhan waxaa laga soo hormariyey towxiidkii sababta loogu soo hormariyey maxay tahay lianna alatii bacda atowxiid laa tasixu biduunih waxyaalaha towxiidka ka dambeeya o dhan oo salaaddii iyo sakadii ma ansaxayaan towxiidka la'aantiis marka hore waa inaad qirto an tashhada an laa ilaha illa allah wa anna muxamedan rasuulullah markaas kabacdi waxaa kuu ansaxaya wa tuqiima salaata wa tu'ti zakaat markaasi salaaddu kaa ansaxaysa laakiin haddaadan ba qirsanayn waxdaaniyada ilaahay risaalada nebiga sala allahu calayhi wasalam haddaadan qirsanayn salaaduna ma kuu ansaxayso xajna ma kuu ansaxayo zakana ma kuu ansaxayso wa tuqiima waa inaad oogtid asalaata salaaddana waa inaad oogtid rugniga labaad arkaanulislaam ka mida islaamkan uu ku taagan yahay waa inaad salaadda tukatid salaadda inaad tukatid waa min arkaani اlislaam lidaalika qofku haddii uu yahay taariku salaad oo salaaddiiba uusan tukanayn xukunkiisu muxuu noqon laakiin towxiidkii uu qirayo qofku wuxuu leeyahay ashhadu an laa ilaaha ila اllah wa ashhadu anna muxameda rasuulu اllah haddana salaaddii ma tukanayo qofkaas waxaa loo kala qaadi laba qaybood hadduu qofku yahay qof jaaxid ah jaaxid liwujuubi salaad salaadda wujuubkeediiba waa diidan yahay oo isagoo salaaddii waajib ku tahay oo qaangaar uu yahay ayuu wuxuu leeyahay salaaduba waajib iguma ahanin maxaad igala hadli salaaduba waajib iguma aha haddii haddii waajibkiiba uu inkirayo waa kaafir biitifaaqi alculamaa waa gaal biitifaaqi almadaahib walculamaa madaahibtoo dhan iyo culimmadoo dhan waxay isku waafaqsan yihiin inuu gaal yahay qofku hadduuba wujuubkiiba diidan yahay oo salaadda iyadoo waajib ku tahay uu leeyahay salaaduba waajib iguma aha waa mucaanid lilaah qof ilaahay mucaanidku ah wey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala sharcigiisii ka hor yimid iyo axkaamtii ilaahay uu jideeyey ilaa salaaddan waxaa lagu waajib yeelay ilaahay haddana isaguna wuxuu leeyahay waajib iguma aha idan marka wuxuu munaaqid la sameeyey ama munaacid mucaanid uu ku yahay ama uu ka hor yimid tashriic iyo jidayntii ilaahay kaas marka wuxuu noqonaa gaal haddii qofku uu leeyahay salaaddii waajibay ugu tahay waan ogahay in naar lagu gelayo waan ogahay inaan maaragtaahay dhibaato iyo dembi aan ku dhex jiro laakiin bal marada iga nijaasa iyo waxbaa sida iga iyo shaydaana ay haysta iyo waa sida hadda taariku salaadka wakhtigan ay ku andacoodaan waxaasaa ay haysta uu leeyahay laakiin wujuubu salaad aslan uu qirsan yahay qofkaas isagana khilaafa ku jira xanaabilada imaam axmed ibnu xambal iyo culimo kale kayrkooda waxay leeyihin isaguna waa kaafir waa gaal xataa hadduu wahsi iyo saasay wax iga yihiin uu uga tago laakiin imaamu shaafici raximah اllahu tacaala wuxuu leeyahay waa muslim caasi waa qof muslima maadaama towxiidka uu qirayo laakiin waa caasi wuxuu khatar ugu jiraa inuu ahlu naarka uu ka mid noqdo hadduu ilaahay uusan u dhaafin oo ilaahay uusan u cafin subxaanahu wa tacaala waa ahlu naar hadduusan ilaahay ka cafin subxaanahu wa tacaala wa tuqiima salaata salaadda waa inaad ogtid oo salaadda aad tukatid wa tu'tiya zakaata zakadana wa tu'ti zakaata zakada waa inaad gudatid oo zakada aad iska bixisid haddii zakadu ay kugu waajibtay inaad zakada iska bixisid waxaa ku taagan arkaanu lislaam wa tasuumu ramadaana ramadaankana waa inaad soomtid bisha ramadaan inaad soomtid waa waajib waa rugni min arkaani lislaam wa taxuju lbeyta beytka ilaahay waa inaad xajisid dhammaantood waan kordhigaynaa waxaan ku cadfaynaa an tashhada an tashhada waa inaad qirtid wa tuqiima asalaata salaadda waa inaad oogtid wa tu'tiya zakaata zakadana waa inaad bixisid wa tasuuma ramadaana bisha ramadaankana waa inaad soomtid wa taxuja albeyta beytka ilaahayna waa inaad xajisid in istadacta haddaad awoodid ilayhi ila albeyti beytka ilaahay haddaad awoodid sabiila min sabiilin xagga jidka haddii aad ku awoodid oo sahaydii iyo nafaqadii dadkii nafaqadoodu ay waajibka kugu ahayd haddii aad heli kartid inaad xajka aadid iyaduna waa rugni ka mida arkaanta islaamka uu ku taagan yahay shantaas marka waxaa weeye waa arkaan ulislaam waa towxiid alsalaa alzakaad alsiyaam walxaj shantaas waxaa weeye waa arkaanta islaamkeenna uu ku taagan yahay wa arkaanu اliimaani iimaanka tiirarkiisa sitatun lixu arkaanta iimaanku ku taagan yahay waa lix rugni an tu'mina biاllaah waa inaad ilaahay rumaysid ilaahay inaad rumaysan tahay waa rugniga ugu horeeya oo ilaahay rumayntiisa waxaa loogu hormariyey waxaa weeye dee kuwan kaleo soo socda arkaanta kaleo soo socda maba ansaxayaan haddaadan ilaahay rumaysnayn ilaahay haddaadan rumaysnayn arkaanta soo socotaahi kuma ansaxayaan marka ilaahay waa inaad rumaysid ay biannahu waaxid ilaahay inuu keligiis yahay daatan wa sifaatin wa afcaalan ilaahay daatadiisu inay mid tahay oo daato kale aysan jirin oo rabbinimo iyo ilaahnimo xaq u leh aysan jirin ilaa ilaahay mooye tilmaamaha ilaahay inuu waaxidku yahay oo tilmaamaha ilaahay cid qaadan karta aysan jirin waa inaad rumaysan tahay afcaasha ilaahay cid la mid ah oo ficilka ilaahay uu sameeyo ficilkaasoo kale cid samayn karta inaysan jirin waa inaad rumaysan tahay wa malaa'ikatihi ilaahay malaa'igtiisa waa inaad rumaysan tahay malaa'igta ilaahay inaad rumaysan tahay waa arkaanta iimaankaagu uu ku taagan yahay wey waa waxyaalaha qeybka ah oo bini aadamka hadda aan u muuqanaynin oo qeybkaah naga maqan haddana inaad rumaysan tahay ood aaminsan tahay ay waajib kugu tahay haddaadan rumaynna dee aadanba noqonaynin qof muslimaba aadan noqonaynin haddaadan rumayn jiritaanka malaa'igta ilaahay marka malaa'igta ilaahay see u rumaynay bianna tilka aljawaahir alculwiya jawaahirta meesha sare loo nisbeeyey oo deegaankooda samada uu yahay annuuraaniya ee nuurka loo nisbeeyey cibaadullah waxaad rumaynay addoommada ilaahay inay yihiin laa kamaa zacma almushrikuun gaaladu sida ay sheegteen oo kale maya min towhiinihim oo daciifintooda ah oo caqiidadooda daciifka ah oo faqaaluu waxay yidhaaheen almalaa'ikatu banaatullah malaa'igtoodu waxay yidhaaheen waa gabdhihii ilaahay wajacaluu almalaa'ikata aladiina hum cibaadu araxmaani inaahaa malaa'igtii ilaahay addoommadiisiiya waxay u aamineen inay yihiin gabdho ay yihiin oo haween ay yihiin saasay u aamineen marka taasoo kale waxaa weeye waa gaalnimo taasoo kale gaalnimo weeye qofkii malaa'igta ilaahay ku tilmaanta inay haween yihiin ku tilmaanta gaalnimo wey waa ictiqaadkii iyo caqiidadii ay samayn jireen gaaladu ay sameeyeen malaa'igta marka ilaahay subxaanahu watacaala inuu qofku rumaysan yahay jiritaankooda waa rugni min arkaani alislaam rugni min arkaani aliimaan arkaani aliimaan rugni ka mida wey malaa'igtaasi marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u wakiishay howlo fara badan oo ay qabanayaan waxaa ka mida qaybo ilaahay u wakiishay qofka dhinta inuu qabriga ay su-aalo ku weydiiyaan sida munkar iyo nakiir oo kale malaa'igta munkar iyo nakiir waxaa ilaahay u wakiishay qof kastoo dhinta inay qabriga su-aalo ay ku weydiiyaan qaybna waxaa loo wakiishay oo loo xil saaray inay qoraan acmaasha bini aadamka qofka bini aadamka waxa uu samaynayo iyo waxa uu ku hadlayo inay diiwaan geliyaan oo ay qoraan qaybna waxaa loo wakiishay in ay naarta ay xafidaan ay ilaaliyaan furaheeda iyo albaabadeeda inay ilaaliyaan oo ay xafidaan qayb waxaa loo wakiishay inay jannada ay xafidaan albaabadeeda iyo furayaalkeeda iyo inay xafidaan oo ay ilaaliyaan ayaa loo wakiishay qayb waxaa loo wakiishay waxyiga iyo qur'aanka iyo inay ku soo dejiyaan nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayh sida jibriil oo kale jibriil waa malag ilaahay subxaanahu watacaala u wakiishay inuu u soo waxyado waxyiga uu ku soo dejiyo qur'aankii nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayh marka malaa'igta howlaha kalaha duwan qabanaya qofku inuu rumeeyo waa rugni min arkaani aliimaan wa kutubihi ilaahay kutubtiisa waa inaad rumayso kutub ilaahay inay jirto qofku inuu rumeeyo waa laga maarmaan ilaahay wuxuu soo dejiyey kutubo fara badan oo ilaahay ugu talagalay bini aadamku inuu ka qaato shareeco iyo dhaqan iyo diin uu ka qaato kutubtaas faraha badan waxaa ugu xoog badnaa kitaabka la yidhaaho afar kitaab ayaa ugu xoog badnaa waa kitaabka la yidhaaho towraad iyo injiil iyo zabuur iyo qur'aankeenna kariimka ah afartaas kitaab ayaa ugu waaweynaa qur'aankeenna kariimka ah ayaana lagu nasakhay jamiicu alkutub assamaawiya kutubtii ka horreysay oo dhan waxaa lagu nasakhay qur'aankeenna kariimka ah maadaama uu yahay kutubtii ilaahay soo dejiyey kitaabkii ugu dambeeyey kitaabkii ugu dambeeyey maadaama uu yahay haddana laakiin kutubtaa inay jirtay oo xilligaa ambiyadu ay noolaayeen oo ambiyadii rususha lagu soo dejiyey kutubta ay noolaayeen xilligaas inay maaragtaahay shareeco ay ahaayeen oo lagu dhaqmayey oo ilaahay kutubtiisa ay ka mid yihiin inaad rumayso waa waajib waajib weeye oo arkaanuliimaan ka mid ah rumaynta kutubtaas jiritaankooda iyo in ilaahay soo dejiyey subxaanahu wa tacaala wa rusulihi waa inaad rumayso ilaahay rusushiisa inaad rumayso waa rugni arkaanuliimaan ka mida ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu khalqiga u soo diray inay khalqigan ay hanuuniyaan oo khalqigan ay towjiihiyaan ila waxaa weeye caqligu bini aadamka kuma filla qofka caqligiisa waxaa weeye iskuma hanuunin karo caqligiisa qofku iskuma hanuunin karo awooddiisana iskuma hanuunin karo lidaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala bini aadamka wuxuu u soo diray rusul hanuunisa una sheegta waxa ilaahay uu ka xarimay iyo waxa ilaahay uu u xallilay subxaanahu wa tacaala rusushaas waxaa ugu khayr badnaa nabigeenna moxameda salawaatu ullaahi wa askaa tasliimaatihi calayh walyowmi maalintiina waa inaad rumaysan tahay yoomkaasoo alaakhiri ee ugu dembeeyey maalinta yowmul aakhiro waa maalinta ugu dambaysa adduunyada ugu dambaysa ee kabacdiba la gelayo qiyaamihii saacaddii qiyaamaha la gelayo maalintaas adduunyada la laabayo oo adduunya aysan jiri doonin maalintaa inay jirto inaad rumaysana waa rugni ka mida arkaanu اliimaan wa bilqadari qadarta inaad rumayso khayrihi khayri اlqadar qadarka khayrkiis iyo wa sharihi shari اlqadar iyo qadarta sharteeda inaad rumayso waa waajib waa rugni min arkaani اliimaan ka mid ah arkaanta iimaanka rugniga ugu dambeeya qofku waa inuu rumeeyo inay jirto maqaadiir waxyaalo ilaahay hore u qadaray oo ilaahay hore u qorsheeyey inay jiraan maqaadiirtaas waxaa adduunkan ka dhacaya oo khayr iyo shar ah in hore loo qoray oo hore loo diiwaan geliyey oo horay ilaahay uu u sii ogaa subxaanahu wa tacaala inay arrimahaasi jiraan qadartaas inuu qofku rumaysan yahay waa waajib waa rugni min arkaani iimaan ka mida leanna waxaa weeye adduunkan qofku wuxuu yimid isagoo wixii khayr ah oo soo wajihi lahaayo farxad ah iyo wixii sharahoo naxdinahoo asaga soo wajihi lahaa iyadoo hore loo qoray aad adduunyadan dhalatay wax walba iyadoo la diiwaan geliyey ayaad adduunyadan dhalatay marka wax hadda kabacdi laguu qorayo oo kugu soo cusboonaanayo ma jiraan wixii marka kugu dhacay waa wax cid kaa leexin kartaa aysan jirin maxaa yeeley ilaaha kuu qoray ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu qadaray wixii farxad ah oo caafimaad iyo risqi iyo cilmi naafic iyo cibaado lagu waafajiyana waa wax khayr ahoo ilaahay subxaanahu wa tacaala horay kuugu qadaray oo ilaahay hore uu kuugu qorsheeyey marka maqaadiirta kuwooda khayrka ah iyo kuwooda sharta ahba waa inaad rumaysan tahay xagga ilaahay inay ka yimaadeen oo ilaahay hore uu kuugu qoray subxaanahu wa tacaala oo cid ku gefsiin karta ee kaa leexin karta inaysan jirinin qadartaas marka rumaynteeda iimaankay ka mid tahay midda kale haddana iyadoo iimaanka ka mid ah haddana waxaa ku jira oo qofku qadarta hadduu rumeeyo wuxuu heli duma'niinatu اlqalbi wainshiraaxu sadri qalbigiisaa ku degaya qalbigiisa ayaa ku degayo wax badan oo dadka qadarta aan rumaysnayn soo wajaha oo welwel iyo walbahaar ah asagu ma dareemayo ma arkayo qofku hadduu qadarta rumaysan yahay leanna wuxuu og yahay waxaanay xagga ilaahay inay uga yimaadeen wuxuu og yahay cid ka leexin kartaa inaysan jirin adduunka dhan hadduu isku yimaado waxaan ku dhacay hadday dhibaato yihiin in cid ka leexin kartaa aysan jirin ayuu og yahay isagoo marka qadarta ilaahay wuxuu ku qaabili murtaax ah qalbi nadiifa oo deggan oo sabar uu ka buuxo ayuu ku qaabilaa qadarta ilaahay leanna wuxuu og yahay sinaba inaan looga leexin karin oo caalamka o dhan hadday isu tagaan inaysan qadarta ilaahay aysan leexin karin ayuu og yahay marka faa'iidooyinka laga helayo aliimaan bilqadar waxaa ka mida طuma'niinat اlqalbi wainshiraaxu sadri qalbigu inuu kuu degayo dad badan ayaa cudurro waxyaalaha ku dhaliyey waxaa ka mida oo waalidu ay ka mid tahay oo dhiikar uu ka mid yahay waxyaalaha ku dhaliyey waxaa ka mid a maxay waxaasi kuugu dhaceen waa caqli yaro iyo caqli gaabnimo sababtay kuugu dhaceen waxani maxay tahy oo maxaa sababtay kuugu dhaceen uga mashquuli mar walbaba ma aadan gefi lahayn waxan mar walbaba sababtii ama oqoon ama sababtii oqoonso ama sababtii ka jaahil noqo maxaad isugu mashquulinayn waxaan waa kugu dhec waa kugu dhaceen adiga awooddaada marka waxaa weeye awoodda ugu ballaaran ood bixin karto waa alridaa biqadaa'i illaahi wa qadarih qadarta ilahay inaad raalli ku noqoto kuna sabarto waxa kugu dhacay bis awood kale wax kale haddaad isku daydo waa wax caqligaaga iyo caafimaadkaaga ku dhibay wax kale haddaad raadiso oo intaa ka dambaysa waa wax caafimaadkaaga iyo maskaxdaadii dhibaato gaarhsiinayo ha isdilin ha iskharibin caafimaadkaagana khatar ha gelin intaas wax ka badan ma samayn kartid wixii way kugu dhaceen dhibaatadii way kugu dhacday acaadana allah min dalika masaa'ibta allah naga badbaadiyey subxaanahu wa tacaala nabigeena sala allahu wasalama wabaaraka calayhi wuxuu yidhi salu llaha alcaafiya shartu inay idinku dhacdo ilaahay ha weydiisanina ilaahay caafiyo weydiista inuu ilaahay masaa'ibta idinka caafiyo sharta ilahay idinka caafiyo ilaahay weydiista qofku marka hore waxaa la doonayay in badan inuu ku ducaysto caafiyada in ilaahay musiibo iyo sharba ilaahay uusan u keenin oo ducadaa uu ku dadaalo laakiin wixii haddana waxa qadarta kuugu dhex jira oo qadartu ay kuu qarisay adigu ma ogid maqaadiirta wax walba wax badana kuugu kaydaysan qadartu waxa ay kuu qarisay oo dhexdeeda kuugu dhex jira ma ogid laakiin adigu caafimaad ilaahay weydiiso iyo shar oo dhanba in ilaahay kaa caafiyo subxaanahu wa tacaala wixii aadan ogeyn oo qadarta kuugu qarsoonaa ayaa kugu dhacay cuduraa kugu dhacay dhibaato kalaa kugu dhacday musiibo kalaa kugu dhacday awoodda ugu badan ood bixin kartahay maxay tahay ilaahayna kaaga raalli noqonayo waa alridaa biاlqadaa'i wاlqadar inaad ku sabarto raalli ku noqoto waxa ilaahay xaggiisa kaaga yimid taasaana caafimaadkaagu wuu ku ziyaadi karaa taasaad ajir iyo khayr iyo maxabatullaahi ilahay inuu kugu jeclaado aad ku heli kartaa laakiin dad badanaa caafimaadkoodii waxaa khatar geliyey waxaan xaggee kaaga yimaadeen xaggee kuugu dhaceen sababtay kugu dhaceen maxay tahay waxaan dadka kale ma haystaan adiga maxaa kugu imtixaanay waxyaalo caqligiisa dhibaato gelinaya oo waxay u soo kordhinayaan aysan jirin midda kale arrimahaas waxay kugu furayaan albaabada shaydaanka waxaan maxay kugu dhaceen haddaad tiraa bis albaabkii shaydaanku wuxuu helay fursad adigana siiyey fursadda intaas iyo wax ka badan uu kugu furay marka wuxuuna ku gaarsiinaa meel ciribteeda aadan mahadin doonin meel aadan ciribteeda mahadin doonin ayuu markaas ku gaarsiinaa shaydaanka leanna waxaa weeye shaydaanku mar walbaba wuxuu ka faa'iidaystaa addoonka markii duruufo ay soo wajahaan addoonka markay duruufo soo wajahaan shaydaanku wuu ka faa'iidaystaa mana dayaco duruufahaas duruuftaha addoonka soo wajahay ma dayaco mana seereeyo addoonku shaydaanku ma seereeyo shaydaanku markii duruufo aad ku dhacdo wuxuu isku dayey adiga iyo ilaahay xiriirka idin dhexeeya inuu khalkhal geliyo oo xataa cara uu kuugu rido ilaahay qadartiisa inuu ku nacsiiyo qadarta ilaahay inuu ku nacsiiyo ayaa imanaysa marka dambe waxaa ibnuljawsi uu ku sheegay kitaab wuxuu ku sheegay aلthabaat cinda almamaat la yidhaah waa kitaab aad u qayim ahoo aad u fiican wey aلthabaat cinda almamaat yacni waxaa weeye in la sugnaado marka la dhimanayo magaciisa waa sidaas kitaabka aلthabaat cinda almamaat marka aad dhimanayso soomaalida waxay yidhahaan haddaad dhimanayso dhareerkaaga waa la ceshadaa soo ma kitaabka magaciisa marka waa sidaas oo kale aلthabaat cinda almamaat qofku markuu dhimanayo inuu isdejiyo oo isxasiliyo oo qadarta ilaahay raalli uu ku noqdo wakhtigiisiyaa dhammaaday jiro hadday ku dhacdo jiradan xagga ilaahay uga timid cid ka leexin kartaana ma jirto hadduu ku sabrana waaba barako iyo khayr hadduu ku sabro waxay u noqonaya jiradu barako iyo khayr iyo nafaxaad leanna waxaa weeye tusaale ahaan ilmaha marka hooyadood ay u qubaynayso carruurta yararka ah oon caqliga lahayn hooyadood markay u qubaynayso way ooyaan soo maha biyaha marka loogu qubaynayo waa ooyahayaan hooyadiina maxay ula jeedaa naxariis ilaahay jala sha'nuhu walilaahi almathalu laclaa ilaahay wax lamidu ma jiraan subxaanahu wa tacaala markuu jiro ilaahay kugu ridayo jiro markuu ilaahay kugu ridayo adigoo muslima ee muumin ahoo caabid ahoo ilaahay caabudayo ulajeeddada ilaahay uu ka leeyahay waa takfiiru sayi'aad inuu ilaahay kugu dhaqo oo ilaahay kugu nadiifiyo naftaaduna waa carruurtii ooyeysoo kale naftaaduna waa carruurtii loo qubaynayo oo la nadiifinayo oo ooyeysoo kale naftu caa iskaleeda waa iska ooyeyo waxyaale iskula sheekaysaneen ilaahayna muxuu ka wadaa naxariis naftuna waa carruuroo kale waa dhibsane idan marka waxaa la rabaa awalan naftaada inaad barato naftaadaad awood yaradeeda iyo dacfigeeda markaad barato waxaad fahmi awoodda ilahay intay la eg tahay subxaanahu wa tacaala wa bilqadari khayrihi wa sharihi marka faa'iidooyinkaas faraha badan uu iska leeyahay qadarta ilaahay in la rumeeyo qalbigaa kuu degaya dumaninatulqalbiga kuu degaya raaxaad ku jira wax walboo kugu dhacda wax walboo kugu dhaca raaxa iyo dumaninatulqalbi ayaad ku jira qisadii ibnuljawsi aan ka teginaa athabaat cinda almamaat wuxuu ku sheegay ibnuljawsi wuxuu yidhi nin deris ahaa ayaa xanuunsaday yuu yidhi markaasuu ninkii markuu xanuunsaday ninkaas waxaa ku yaraa aliimaan biاlqadaa wاlqadar qadarta ilaahay rumayntiisaa ku yaraa markaase xanuunkii maalinba maalinta ka dambaysa uu ku soo cuslaadaa maalinta maalinta ka dambaysa uu ku soo cuslaadaa ilaahay uu baryey subxaanahu wa tacaala in ilaahay xanuunkan ilaahay ka caafiyo qadarta ilaahay ilaahay uma qadarin caafimaad caafimaad ilaahay uma qadarin subxaanahu wa tacaala bal waxaa loo qadarayba xanuunkan inuu ku dhinto ninkii waa seexan waaye waa istaagi waaye waa fariisan waaye imtixaan adagaa qabtay markaasoo kalena duruufahaasoo kalena shaydaanku waa yimaadaa marka duruufahaasoo kale ay ku qabsadaan walaacu isku dayey adiga iyo ilaahay xiriirka idin dhexeeya inuu qaso inuu qaso isku dayey walidaalika qofka markii imtixaanku ku dhaco waa inuu feejignaado waa inuu aad u feejignaado ishiisuna ay si gaara ay ugu fiiriso madaakhilu shaydaan meelaha shaydaanku ka soo gelayo waa inuu foojignaado haddaadan foojignaanin khataraad ku jirtaa imtixaanna uu ku haysto marka madaakhilu shaydaan albaabadii shaydaanka ninkii ku furmay ma markii dambe wuxuu yidhi naftu markay ka baxaysay rabbii yadlimunii ayaa nafta uga baxday rabbigay waa idulmina low ajraa calaya alfirdows low ajraa calaya alfirdows maa saawaa maa caaqabanii haddii xataa jannatu firdows ilaahay xanuunkan igu geliyo uma dhigmo culayska aan la kulmayo iyo dhibaatada aan la kulmayo musiibo maata wahuwa kaafir gaalnimuu ku dhintay ninkaasi fiir waa gaalnimo qof dhahaya ilaahay dulmi u nisbaynaya gaalnimo wo wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid ilaahay addoommadiisa ma dulmiyo subxaanahu wa tacaala waana mustaxiil idan marka ninkaas ibnuljawsi kitaabkiisa wuxuu ku sheegay athabaat cinda almamaad inuu sidaas ereygaa isagoo ku dhawaaqaya naftu uga baxday maxaa sababay aliimaan biاlqadar aliimaan biاlqadaa wاlqadar ayaa daciif ku ahay qalbigiisa waxaa loo doonaya quwat اliimaan biاlqadaa wاlqadar rumaynta aada rumaysan tahay qadarta ilaahay waa inay xoog leedahay kaa difaaci karto madaakhilu shaydaan meelaha shaydaanku kaa soo gelayo waa inay kaa difaaci karto wuxuu kaluu kitaab ku sheegay qiso labaad ibnuljawsi oo saxaabigii ka dhacday mucaad ibnu jabal mucaad ibnu jabal wuxuu ka mid ahaa dadkii lagu imtixaanay daacuunka daacuunkii la dhihi jiray daacuun camwaas dadkii u dhintay uu ka mid ahaa oo lagu imtixaanay oo lagu ebteleeyey labada qisou isbarbar dhigay ibnuljawsi saxaabiga mucaad ibnu jabal markii daacuunka uu ku dhacay wuu sabray sabr ilaahay wuxuu siiyey subxaanahu wa tacaala cid heli kartaaba ay yar tahay sabarkaasoo kale markaasuu daacuunkii xanuunkii markuu ku soo adkaaday ayuu mucaad ibnu jabal wuxuu yidhi yaa rabbi innahu qaliilun fabaaraknii fiih ilaah waa igu yaryahay ilaahu ii barakeeyo yidhi quwatu iimaanihi waa yaryahay ilaahu ii barakeeyo yidhi soo ma aragtid waa yaryahay ilaahu ii barakeeyo sakaraadkiyaa qabtay mucaad ibnu jabal sakaraadka markuu qabtay wuxuu yidhi yaa rabbi in akhna in akhnaqtanii haddaad rabbiyow isii ceejiso sakaraadka aad igu sii adkaysto maa asdaadu ilaa xuban fiik ilaahu ma siyaadsanayo ilaa aan kusii jeclaado maahan rubamaa aad isii imtixaantaba jacaylkaaga isii siyaadayu yidhi waa mucaad ibnu jabal maxay waxaan ogahay uu yidhi sir qarsoon inay xanuunkan ku jirto dembi dhaaf iyo darajadayda ood kor yeelayso sirtaasaa meesha ku jirta yidhi laakiin xanuunkan anugu ma arkayo idan marka labada qiso isbarbar dhigay ibnuljawsi bal fiiri mucaad ibnu jabal markuu dhimanayey iyo ninkaas rabbi yadlimunii ku dhintay farqiga u dhexeeya fiir wuxuu yidhi mar walba xanuunka rabbi aad igu adkaysaba jacaylkaagaa sii siyaadsanaayo jacaylkaaga marka waxaa weeye aliimaan bilqadar khayrihi wa sharihi waa maqaam weyn maqaam aad u ballaaran saameynna ku leh noloshaada adduunyo iyo aakhiradaada labadaba ogow kaliya aliimaan bilqadaa walqadar aakhiro kaliya kaama anfacayo caafimaadkaagu anficiyo ogow maskaxdaada iyo caqligaaga ayuu anficiyo ogow وبالqadr khayrihi wa sharihi وyجib عalayhi أيضا وyجib عalayhi mukalafka waxaa ku waajibaya أيضا sidii hore waxaa waajibku ah qof walba oo mukalafa an yacrifa inuu barto caqaa'id الإimaan iimaanka caqiidooyinkiisa caqiidooyinka iimaanka waa inuu qof walba uu barto wahiya caqaa'ida iimaanka asifaatu waa tilmaamaha tilmaamahaasoo alwaajibaةu lilahi taعaalى tilmaamaha ilaahay u waajibay wاlmustaxiilaةu عalayhi calى الlah iyo tilmaamaha ilaahay mustaxiilka ka ah iyo wاljaa'izatu fii xaqihi ilaahay xaqiisa tilmaamaha u bannaan iyo wasifaatu tilmaamaha tilmaamahaasu alwaajibatu lirusul rususha ilaahay tilmaamaha u waajibay calayhim dushooda asalaatu wassalaam naxariis iyo nabadgelyo dushooda allah yeelo rususha ilaahay iyo walmustaxiilatu tilmaamaha mustaxiilka ka ah calayhim rususha dusheeda mustaxiilka ah iyo waljaa'isatu tilmaamaha bannaan fii xaqihim xaqi rusulillaah rususha ilaahay xaqooda tilmaamaha u bannaan intaas waxaa la yidhaha caqaa'id mar haddaad maqashid intaasay ka kooban yihiin caqaa'id haddii la yidhaha waxay ka kooban yihiin intaas aanu soo sheegnay waa sifaadka ilaahay u waajibay in la barto tilmaamaha ilaahay uu iska leeyahay waa inaan la barto mustaxiilka tilmaamaha ilaahay aan habboonayn in lagu sheego qofkii ku sheegana uu gaaloobay qofkii tilmaamaha ku sheegana uu diintaba ka baxayo iyo tilmaamaha ilaahay u bannaan oo hadduu doonana uu samayn karo hadduu doonana uu iska dhaafi karo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa sidaasoo kale caqaa'iduliimaan ka mid a oo in la bartaa ay waajib tahay tilmaamaha rususha rususha ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaamaha ay iska leeyihiin oo iyaga u waajibay iyo waxyaalaha mustaxiilka ka ah waxyaalaha mustaxiilka ka ah rususha ilaahay iyo tilmaamaha u bannaan rususha fayajibu lilah sheekh marka wuxuu bilaabay tilmaamaha ilaahay subxaanahu wa tacaala u waajibaya bal kuwa ay yihiin fayajibu lilaahi tacaala ilaahay waxaa u waajibaya subxaanahu wa tacaala alwujuudu jiritaan qofku koo waa inuu rumeeyo ilaahay horta alla jira oo xaqa inuu yahay jiritaanka ilaahay inuu qofku rumaysan yahay waa waajib hadduu taas diido oo sifada ama tilmaanta cagsiga u ah wujuudka ama ka soo horjeeda uu qofku uu rumayso oo wujuud maxaa ka soo horjeeda cadamullah ilahay inuusan jirin waa kaafir waa gaal cad weeye qofkaasi marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waa in loo rumeeyo sifada la yidhaaho alwujuud wujuudka marka wujuudkaas waxaa loola jeedaa alwujuud addaatiyu alwaajib aladi laa yaqbalu اlcadama laa azalan walaa abadan waa wujuub daati wujuub daati maxaa loola jeedaa wujuudka wuxuu u qaybsamaa laba qaybood wujuud bilgayr iyo wujuub daati labadaas u qaybsamaa annaga hadda waxaan nahay dad jira soo maaha annaga nafteenna mawjuudaana waan jirnaa laakiin wujuudkeenna maxaa la yidhaha wujuud bilgayr wujuud bilghayra la yidhaaho annaga jiritaankeennu wuxuu ku tiirsan yahay awoodda ilaahay hadduu doonana ilaahay eberu naga dhigo hadduu doono ilaahay daduu naga dhigo hadduu doono maaragtaa ilaahay eberu naga dhigo annaga waxaan waxbaan ku tiirsanna ilaahay awooddiisaan ku tiirsanna awooddeenna kuma tiirsanin awooddeenna kuma tiirsanin laakiin jiritaanka ilaahay muxuu yahay waa daati daati maxaa loola jeedaa cid ilaahay uu ku tiirsan yahay ma jirto cid ilaahay uu ku tiirsan yahay bal wixii ilaahay ka soo haroo dhan ilaahay awooddiisay ku tiirsan yihin marka wujuud daati iyo wujuud bilkhayr annaga jiritaankeenna maxaa la yidhaha wujuud bilkhayr annaga khayrkeennaan ku tiirsannahay oo ah ilaahay awooddiisa ilaahay awooddiisa ayaa jiritaankeennu ku xidhan yahay haddii jiritaankeenna ilaahay uu doono ilahay waana baabi'in karaa kulligeed laakiin wujuudka ilaahay cidna kuma tiirsana waa wujuud daati alwaajib alladii laa yaqbalu alcadam oon aqbalaynin dhammaad iyo baaba iyo weyn aan aqbalayn laa azalan horena uma aqbalayn walaa abadan weligiisna ilaahay jiritaankiisa uma aqbalay abad weligiis alla mid jirayo walqidamu horayn ayaa ilaahay u waajibtay ilaahay subxaanahu wa tacaala weligiis waa jiri jiray qadiim u ahaa weligiis ilaahay waa jiri jiray wa macnaahu intifaau alawaliyati waa bilow inaysan jirin liwujuud illahi tacaala jiritaanka ilaahay meeluu ka soo bilaawmo ma jiro saasaa loola jeedaa alqidam annaga jiritaankeenna meeluu ka soo bilaawmay soo maaha inteenna waxaa weye meeshan fadhiisaa qof waxaa la leeyahay sanadkii fulaan uu adduunyada ku soo biiray kun sagaal boqol sagaashankii uu dhashay kun sagaal boqol siddeetankii uu dhashay kun sagaal boqol toddobaatankii uu dhashay saasaana la leeyahay adduunyadii waxaan leenahay wakhti aan ku soo biirnay laakiin ilaahay wuu jiraa laakiin jiritaankiisu waa goorma meeluu ka soo bilaabmay ma laha dhammaadna malaha meeluu ku dhammaanayana ma laha jiritaanka ilaahay annaga jiritaankeennu bilowna waa leeyahay dhammaadna waa leeyahay annaga dhimashaa naga dambaynaysa alwujuud jiritaan walqidam horayn walbaqaa'u baaqi noqosho ilaahay waxaa u waajibay alla baaqiya inuu yahay alla baaqiya maxaa loola jeedaa intifaau alaakhiriyati liwujuud illahi tacaala jiritaanka ilaahay aakhir ma lahan ayaa loola jeedaa meeluu ku dhammaanayo jiritaanka ilaahay ma lahan waa alla baaqi noqonaya weligii subxaanahu wa tacaala wa mukhaalafatuhu ilaahay khilaafidiisii ayaa u waajibtay tacaala lijamiici khalqih makhluuqaadkiisa oo dhan ilaahay uu khilaafsan yahay subxaanahu wa tacaala ilaahay makhluuq la midahu ma jiraan sifada ilaahay u waajibtay waxaa ka mid a tilmaamaha ilahay u waajibay wax ilaahay la mida inaysan jirin laa insi walaa jinni walaa malaa'ig walaa bashar walaa ayi makhluuq oo ilaahay la mida ma jiraan taa qofku inuu rumeeyo waa waajib wa macnaaha intifaau intifaau mumaahalatihi tacaala lilxawaadis ilaahay makhluuqaadka uma eka ayaa loola jeedaa falaysa daatuhu tacaala wa sifaatuhu wa afcaaluhu ilaahay tilmaantiisa iyo daatadiisa iyo ficiladiisu ka daati alxawaadis xawaadis waxaa loola jeedaa makhluuqaadka makhluuqaadka daatadooda lamid ma aha wa sifaatiha wa afcaaliha tilmaamaha ilaa lamid maaha iyo afcaasheeda lamid ma aha qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wain min shayin shay ma jiro ilaa yusabbixu bixamdih ilaahayuu u tasbiixsadaa ifkaanoo dhana ilaahay addoommo u ah ifkaanoo dhan ilaahay addoommadiisa weye subxaanahu wa tacaala wa mukhaalafatuhu ilaahay khilaafidiisa weye tacaala ku dhahay lijamiici khalqihi makhluuqiisa dhammaan ilaahay uu khilaafsan yahay laysa ka midlihi shay wa huwa samiicu اlbasiir hal taclamu lahu samiya wax ilaahay la mida ma og tahay wa qiyaamuhu ilaahay istaagidiisa weeye tacaala ku dhahaaye binafsihi naftiisa ilaahay uu ku taagan yahay bimacnaa qiyaam waxaa loola jeedaa istiqnaau llah ilahay naftiisa inuu ku kaaftoomay oo cidna uusan u baahnayn wa qiyaamuhu tacaala ilaahay kaaftoomidiisii wey binafsihi naftiisa ilaahay uu ku kaaftoomayo cid ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u baahan yahay ama uu ku tiirsan yahay aysan jirin bal makhluuqaadka dhanaa ilaahay u baahan makhluuqaadka kulligood ayaa ilaahay u baahan albaau lisababiya ay hanaaءu اllahi tacaala ilaahay inuu hani yahay oo uu kaaftoomay bisababi daatihi laa bisababi gayrih wax kayrkiisuu ilaahay u baahan yahay ma jiraan bal ilaahay subxaanaه wa tacaala wixii ka soo haray isagay u wada baahan yihiin wa qiyaamuhu tacaala binafsihi wa macnaahu macnaa qiyaamihi tacaala binafsihi ilaahay naftiisuu ku kaaftoomay macnaha loola jeedaa waxaa wey annahu tacaala ilaahay laa yaftaqiru uma baahna ilaa daatin daate uma baahna ilaahay daatadaasoo yaquumu bihaa daatadaas uu ku kaaftoomo bimacnaa yastaqnii bihaa daato ilaahay uu ku taagan yahay oo uu ku kaaftoomayo ilaahay uma baahna bal isagaa nafsaddiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala hani u ah nafsaddiisa ilaahay isagaa hani u ah subxaanahu wa tacaala yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa'u ila allah wallaahu huwa alghaniyu alxamiid adinkaa fuqaraahu ilaahay leeyahay oo baahan laakiin ilaahay waa hani subxaanahu wa tacaala walaa ilaa muujidin mid ahaysiiyana ilaahay uma baahna muujidkaasoo yuujiduhu ilaahay ahaysiiya oo ka dhiga mid awood leh mid cilmi leh mid maaragtaahay basar leh wax sidaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u maamulaya uma baahna ilaahay subxaanahu wa tacaala bal iska dhaafe huwa ilaahay tacaala ku dhahaye almuujidu waa allaha abuura oo ahaysiiya lilashyaai kulliha ashyaada ifka taaloo dhan isagaaba abuuray isagu marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waa qani cidna ilaahay uma baahna sifadaasna qofku inuu rumeeyo waa waajib wayajibu lahu tacaala ilaahay waxaa kaloo u waajibay alwaxdaaniya kali noqosho ilaahay waa keligii wax labaad oo ilaahay lala simi karo ama la mid noqon karaahi ma jiraan wa macnaaha macna alwaxdaaniya kali noqoshada ilaahay macnaha loola jeedaa waxaa wey annahu shaniya tacaala ku dhahaye ilaahay annahu ilaahay tacaala ku dhahaye laa haaniya lahu mid labeeya ilaahay uma sugnaanin fii daatihi daatadiisa mid ku labeeya ilaahay ma lahan walaa sifaatihi tilmaamihiisa mid ku labeeyana ma jiro walaa fii afcaalihi ilaahay afcaashiisa mid ku labeeyaana ma jiraan daatada ilaahay daata la midahu ma jirto tilmaamaha ilaahay uu qaatay tilmaamaha ilaahay shaksi qaadan karaahi ma jiro oo makhluuqaadka ka mid a afcaasha ilaahay uu samaynayana cid samayn kartaahi ma jirto ilahay sidaas waxdaaniyada sidaasaa loola jeeda fahaadihi tani sittu sifaatin waa lix tilmaamood tilmaama haddaan soo marnay lix tilmaamood wey aluulaa asifatu aluulaa tilmaanta ugu horaysa taasoo minhaa min asiti ee lixda tilmaamood ka mida waa tilmaanta alwujuud tusamaa waxaa lagu magacaabaa sifa nafsiya sifatan sifadaasoo nafsiyatan ee nafta loo nisbeeyey sifa nafsiya la yidhaha nafsiya waxaa loola jeedaa ay hubuutiya waa sifo loo nisbeeyey sugnaasho yadullu اlwasfu bihaa tilmaanta ilaahay lagu tilmaamay waxay tusinay calىa nafsi daat daatada ilaahay ku tusinay duuna macnan zaa'idin calayha macno kaloo daatada ilaahay dheeraad ka ah kama tusinaysee waxay ku tusinee ilaahay daatadiisu inay jirto bis alwujuud alwujuud daatada ilahay inay jirto wahiya tilmaantaas sifa nafsiya la yidhaah alwujuudu waa jiritaanka ilaahay subxaanahu wa tacaala wاlkhamsatu shanta allatii shantaasoo bacdahaa bacda sifati اlwujuud sifadaas oo tilmaanta ka dambaysa yuqaalu lahaa shanta oo ka dambaysa wujuudka waxaa la yidhaha sifaatun salbiya shanta ka dambaysa alwujuud waxaa la yidhaha sifaat salbiya la yidhaha magaceeda salbiya waa bimacna nafyi sifaat tilmaamo tilmaamahaasoo salbiyatun ee diidmo loo nisbeeyey sifaat salbiya maxaa loo leeyahay sifaat diidmo ah waa nisbatun lisalbi ay nafyi waxaa loo nisbeeyey diidmo lianna xaqiiqata kuli waaxidatin min hadihi alkhamsa shantan tilmaamood mid walbee ka mida xaqiiqadeeda intifaa'u naqsin lilaahi tacaala waxaa ilaahay ay ka anfinay u diidan tahay nusqaan nusqaana ilahay u diidan tahay sifo walba wa sifaatu salbiya tilmaamaha ilaahay nusqaanta u diidan laa tanxasiru ma soo koobmi karaan lianna naqaa'isa waxyaalaha nusqaanta ah laa nihaayata laha dhammaad ma laha wa kulluhaa dhammaantoodna manfiyatun canhu tacaala ilaahay waa laga anfiyey wa haadihi alkhamsatu usuuluhaa shantan aan soo sheegnaya waxaa loola jeedaa waa usuulu sifaati salbiya amaa waxyaalaha naqaa'ista ah oo ilaahay laga anfinayo naqaa'is ma la soo koobi karo waxa ilaahay uu mustaxiilka ka yaho naqaa'ista ah lama soo koobi karo laakiin shantana waxay yihiin usuul marka maxaa loogu magacaabay sifo salbiyaho diidmo loo nisbeeyey waxaa salbiye loogu magacaabay dhammaantood macaanida lagu fasiray ayaa waxaa galay nefyi diidmo ayaa galay diidmaa galay macaanida lagu fasirayo fiiri hadda waxaad tusaale ahaan aad u soo qaadataa wa qiyaamuhu tacaala binafsih wa qiyaamuhu tacaala binafsihi marka la macnaynayo nafyiyaa gelay wa macnaahu annahu tacaala laa yaftaqiru uma baahno diidmada saasaa loogu nisbeeyey diidmo sidaasaa loogu nisbeeyey kulligood marka marka la macnaynayo fiiri sifadan la yidhaha waxdaaniya waxdaaniya wa macnaaha annahu tacaala laa haaniya lahu alla labaad ma jirto alla labaad ma jiro subxaanahu wa tacaala marka xaqaa'iqooda iyo macnahooda ayaa waxaa dhex galay nafyi dhammaantood sidaasa waxaa loo leeyahay sifaat salbiya ويجب له تعالى سبع صفات يقال لها صفات المعاني ويجب له تعالى إلهي وحا واجب أيضا سيدي هره سبع صفات تضبط المام أي إلهي هدن إليه تضبط ويقال لها الليراء صفات المعاني تضبط المامود والليراء صفات المعاني أي إلهي إليه سبحانه وتعالى وهي سبع داس تضبط الليراء صفات المعاني القدرة وأود ilaahay inuu awood leeyahay subxaanahu wa tacaala awooddaas ilaahay uu leeyahay subxaanahu wa tacaala waa midda ilaahay ifkaan uu ku abuuray waa midda ilaahay ifkaan haddana uu kulligood uu nafta uga wada qaaday oo kulligood waxyaalaha makhluuqaadka ah nafleyda oo dhan awoodda ilaahay uu ku dilay waa awoodda ilaahay adduuniya aakhiraba uu ku maamulayo subxaanahu wa tacaala waa awoodda ilaahay cidduu doonana uu ku nooleeyo cidduu doonana uu ku dili karo ilaahay subxaanahu wa tacaala waaliraadatu doonis wey doonis waxaa loola jeedaa ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu doono ayuu samayn karaa wuxuu sameeyo ayuu samayn karaa cid ilaahay ikraah iyo qasab ku leh ma jirto cidduu doonuu dili karaa cidduu doonuu irsaaqi karaa cidduu doonuu faqiir ka dhigi karaa cidduu doonuu hani ka dhigi karaa cidduu doonuu ilaahay caafimaad siin karaa cidduu doonuu ilaahay caafimaadka ka qaadi karaa saas weye iraadada ilaahay subxaanaه wa tacaala waa muطlaq cid ilaahay subxaanaه wa tacaala iraadadiisu ay ku tiirsan tahay ma jiro facaalu lima yuriid ilahay wuxuu doono ayuu sameeyaa wاlcilmu ilaahay cilmi subxaanahu wa tacaala ayaa u waajibay صifaat اlmacaani hiya اlqudra wاliraada wاlcilmu cilmigaasoo almuxiidu koobaya bijamiici اlmacluumaat waxyaalaha macluumaadka ah oo ilaahay uu og yahay dhammaantood koobaya waa cilmi koobay wax walba wax walba koobay waana اllaha qad axaada bikuli shayin cilma ilaahay wax walba cilmiyuu ku koobay wax uusan ilaahay subxaanaه wa tacaala uusan la socanin ama ka qarsoomaya ilahay ma jiraan subxaanaه wa tacaala laakiin annaga cilmigeennu waa cilmi xaadid muxadad waa cilmi xaadid oo horta hore aan u jiri jirin shalay adduunyadan markaad imanaysay jaahil aad ahayd waxba ma ogeyn kan in gidaar la yidhaha xataa ma aadan ogeyn derbigan in derbi la yidhaha xataa oqoontaasi waa oqoon gadaal kaaga timid saacad walbaba mar walbo dadaal samaysana kuusoo kordhaysa kuusoo kordhaysa laakiin ilaahay cilmigiisu waa qadiim weligiisu ilahay caalim ahaa jira laakiin adiga marxalo waxaad soo martay waxba aadan ogeyn waxba aadan ogeynoo waxaana inay guri yihiin waxaana inay gidaar yihiin aadan kala fahmin aada soo martay mar walba waxbaa kuu soo kordhay waxbaa kuu soo kordhay midda kale ilaahay cilmigiisu waa cilmi daati ah oo cilmiga ilaahay kuma tiirsana meelna laakiin annaga cilmigeenna daciifka ah oo qaliilka ah waxaana siiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila cilmiga bini aadamka ilaahay aan siiye wuxuu leeyahy waa cilmi qaliil oo yar intaasna waa wax ilaahay noogu deeqay subxaanahu wa tacaala laakiin cilmiga ilahay cid ugu deeqday ma jirto cilmiga ilaahay waa qadiim cilmiga ilaahay xuduud ma laho wax walbuu ilaahay ogyahay laakiin cilmigeenna xuduuduu leeyahay waa muxadad cilmigeenna muxadad weyo derbigan waxa ka dambeeya gidaarkan waxa ka dambeeya yaa maraya qofka maraya derbigan gadaashiisa muxuu yahay ma ninaa ma naaga muxuu yahay ma sheegi kartid waa wax daciifa annaga cilmigeenna aqoonta walcilmu way cilmigaasoo almuxiidu koobay bijamiici almacluumaat macluumaadka walxayaatu nolol nolol wey waxyaalaha ilaahay waxaa waajibay waxaa ka mid a ilahay inuu xayi yahay uu nool yahay wax walboo ilaahay lagu tilmaamo ogaaw tilmaamaha annagana laku tilmaamayo iyo ilaahay tilmaamaha lagu tilmaamayo qaarkood waxaa dhici karta inay iska leeyihiin alfaadda iyo ereyada maalan annaga maxaan leenahay alxayaat nolol waa noolna ilahay maxaa u waajibay alxayaat nolol laakiin waa mushaabaha fi lafdi wa tabaayunun wa tabaacudun fi lmacaani walxaqaa'iq macnuhu shaqo iskuma laha adiga noloshaada iyo nolosha ilaahay shaqo iskuma lahan mana laysku tilmaami karo tilmaamaha dhanna waa sidaas adiga waxaa lagugu tilmaami karaa samci waxbaad maqashaa soo maha ilaahayna wa huwa asamiicu albasiir ilaahaysna wax wuu maqlaa waxna wuu arkaa adigana maxaa lagugu tilmaamay wax arag iyo wax maqal laakiin shaqo iskuma laha maqalka ilahay adiga maqalkaaga aragtidaada iyo aragtida ilaahay wax laysbarbar dhigi karo ma ahan adiga derbigan waxa ka dambeeya ma arkaysid derbigan waxa ka dambeeya ma arkaysid laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala aragtidiisa wax ka qarsoomaya ilahay ma jiraan toddobada ardo hoosteeda dhuuracasada maraysa ilahay waa u jeedaa subxaanahu wa tacaala waa arkaya ilahay subxaanahu wa tacaala laakiin aragtidaada waa aragti iska daciif oo muxadad ah kuna xihan awoodda ilaahay markuu doono uu kaa qaadan karo markuu doono uu ku siin karo ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadka ilaahay oo dhan waa sidaas wax walbo adiga lagugu tilmaamo ha uga qiyaas qaadan ilaahay middiisa shaqo inaysan isku lahayn ogaaw maalan qur-aanka waxaa ku soo aroortay bal yadaahu mabsuudataan qur-aanku wuxuu sheegay laba yad ayuu sheegay adigana maxaa lagugu sheegay yad inaad leedahay gacan inaad leedahay haysdihin waa isla mid yadda ilaahay loo nisbaynayo iyo yadda adiga kugu taalla gacantan xaqiiqada adiga kugu taalla shaqo inay isku leeyihiin ha u malayn ma laysbarbar dhigi karo shaqana kuma lahan ereyada noocaas oo kale markaad qur-aan ku aragtid iyo axaadiista nabiga sala allahu calayh wasalam laba macnoy culimmada salafka ay ku macneeyeen macno waxa weeye waa in tafwiid la sameeyo ilaahay wuu sheegay waana rumaysannahay laakiin ulajeeddada iyo macnaha ilaahan u daynayna maxaa yeelay nabigu ma fasirin sala allahu calayh wasalam xaqiiqada loola jeedo ilaahayna ma fasirin subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu noo sheegay bal yadaahu mabsuudataan maadaama nabigu uusan fasirin oo faahfaahin uusan ka bixin annaguna ma faahfaahinayno ilaahan u daynayna nakilu cilma dalik ila allah cilmigadaas ilaahan u wakiilanayna ilaahan u daynayna subxaanahu wa tacaala macnaha kale waxaa weeye ata'wiil in la awilo waxa salafka qaybo ka mida sida ibnu jariir utabari laga soo guuriyey sida tafsiirkiisu ka soo guuriyey bacdu sifaat inuu awilay yadullaahi fowqa aydiihim ibnu jariir oo culimmada salafka ka mid ahaa wuxuu ku awilay qudratullaahi ayuu ku awilay labadaas ayaa culimmada salafka laga haya tafwiid iyo ta'wiil marka waxyaalaha adiga lagu nisbaynayo arkayso marna ilaahay loo nisbaynayo shaqo iskuma lahane ogaw shaqo iskuma lahane ogaw mar walbaba sifo kastay noqotaba tilmaan kasta waa sidaas ha noqoto yad ha noqoto qudro ha noqoto samci inaysan shaqo isku lahayn ogaw wاliraadaةu wاlcilmu اlmuxiidu bijamiici اlmacluumaat wاlxayaaةu wاsamcu maql wاlbasaru arag ilahay waxuu maqlaa ilahay allah wax ku arkayo sifaadkan rumaynteedu marka waxay kugu kalifayaan ilahay in badan inaad ka cabsato maadaama ilahay uu ku maqlayo maadaama ilaahay uu ku arkayo inaadan ilaahay caasin subxaanahu wa tacaala wاlkalaamu hadal hadalkaasoo alkhaali ka maran can اlxuruufi wاlaswaat xuruuf iyo codad ka maran wagayrihaa aswaaddaas iyo codadkaas gayrkoodna ka maran oo min anwaaci taqyiiraat waxyaalaha bini aadamka ku dhaco isbedelada ka mida ah ilaahay hadalkiisu mustaxiiluu ka yahay oo maalan annaga hadalkeennu wuxuu leeyahay cod codaas soo baxaya markaan hadlayno carabaan adeegsanaynaa carab ayaan adeegsanaynaa carabaan adeegsanaynaa ilkaan adeegsanaynaa hawo yacni iyo jirmi isku dhacdhacaya ayaan ku hadlaynaa laakiin ilaahay sidaas waxaasoo dhan mustaxiiluu ka yahay mustaxiiluu ka yahay xuruuf iyo aswaad iyo maaragtaa hawada isku dhacaysa iyo carabkan maaragta aan ku hadlayno iyo ilkahan maaragtaay aan ku hadlayno wa- iyo ciridkan aan ku hadlayno adeegsanayno waxaasoo dhan ilaahay mustaxiiluu ka yahay subxaanahu wa tacaala tilmaan walbo ilaahay lagu sheego tilmaantaada shaqo kuma lahani ogow laysa ka midlihi shay wa huwa samiicu albasiir oo mimaa iladii kii ah yuujadu la heli karo fii kalaami alxawaadid makhluuqyaalka hadalkooda lagu heli karo waxyaalaha makhluuqaadka hadalkooda laga helo dhan ilaahay mustaxiiluu ka yahay subxaanahu wa tacaala wallahu subxaanahu wa tacaala